aad baa umahadsan tahay sahra wararka naga soo gaaraya bariga maamul goboleedka puntland ee sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta ayaa ilaa iyo hadda shakhsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday aan la garanaynin sida ay kusoo waramaysay wariyaheena faadumo yaxsiin jaamac hadda laakiin waxaa ka hadlay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed galan wuxuu u waramay wariyaheena haaruun macruuf
aad baa umahadsantahay haaruun macruuf maantay duqeyntu waxa ay ka dhacday inta udhaxaysa holcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta india iyo xeebta india ocean iyo magaalo la yidhaahdo xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan udhexeeyabaa duqeyntu ka dhacday duqeyntan yaa lala bartilmaameedsaday duqeyntan waxaa lala bartilmaameedsaday xubin ka tirsan argagixisada daacish oo weliba mas-uuliyiintii ugu sarreeyey kamid ah nin la yidhaahdo cabdixakiim dhuqubeed ninkaasaa lala bar ninkaasa bartilmaameedku ahaa
maxaa soo gaadhay
sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca soomaalidu u taqaano kabta buudka ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xagga kasoo tegayey kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigiiyo gartaal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gudanayo midkood cabdixakiim marka labaduba waa ku dhintay ninka kale lama garan ilaa hadeer laakiin cabdixakiim say noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen muxuu ahaa mas-uuliyadda cabdixakiim dhoqubeed maxay ahayd cabdixakiim dhoqubeed waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa daacish waxaa la odhan karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku xigay cabdiqaadir muumin
maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada puntland
dee qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay daacish ku haysay puntland iyo soomaaliyaba qeyb weyn buu ka ahaa waxa uu kamid ahaa asaasayaashii daacishka soomaaliya wax ka asaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeenna waxa uu ka ahaa qeyb buu ka ahaa
maxay uga dhigan tahay arrintani daacish maxaa dhibaato ay ku keeni kartaa
daacish in dhawaale waxaa jiray dagaalo daacish iyo al-shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka bari ku dhex marayay dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argixisada daacish oo ay argixisada al-shabaab aada moodaa inay kaga itaal roonayd iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay nin kamida maantay la bartilmaameydsaday waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi-intoodii inay soo dhawaatay baad moodaa
la dagaalanka daacish iyo shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiisimo kule puntland iyo amniga maxaad ka qabateen beryahan
aada baa umahadsan tahay xukuumadda tan uu hogaanka u yahay madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxa ay hortebinta iyo mudnaanta siisay amniga kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu tawjiihay tawjiihiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wada jira amniga looga shaqeeyo aniga ka wasiir amni ahaan waxay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay waxaanu gallay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeyneynay sida ugu sahlan oo al-shabaab iyo daacish deegaanada puntland looga soo afjari karo dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer puntlandna loo yarayn karo qiimeyn badan baanu sameynay khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay wax badan baa arrimaha nooga qabsoomay kadibna waxaanu go-aansanay maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yidhahdo calmiskeed iyo calbari inaanu magaalada boosaaso oo xaruntii ganacsiga ah inaanu iyada aan degno haw hawlaha ugu waaweyn oo aanu ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo daacish iyo al-shabaabna inaanu halkaa xarun ka dhigano boosaaso oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer boosaasood iyo dadkii deganaa magaalada boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku tawjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diriro deegaanada laga safeeyo waxaan kaloo aanu sameynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qeybaheeda kala duwanaan koox koox ula kulanay si guudna ula kulanay inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aanu xooga saaro inaanu booliskii gobolka bari ka howlgelayay inaanu dib habeyn ku samayno inaanu taliyaashii ku habboonaana aanu adkayno oo aanu dhiirigelin u samayno kuwii lagaga habboonaana aanu bedelno inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhino inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe darisayn ah oo dadka magaalada boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo barnaamijka meel fiican buu noo socdaa waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada boose ku degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo dhaqdhaqaaq lala socon karo cidda kusoo korodha la ogaan karo arrimaha meel fiican bay noo marayaan waxaan rajaynaynaa insha allah ilahay idankii wakti aan fogeyn in barnaamij aada u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee puntland gaar ahaan amniga magaalada boosaaso iyo gobolka bariba in uu muuqan doono cabdisamed maxamed galan wasiirka amniga puntland ayuu ahaa haaruun ayuu u waramayay idaacaddeenii galabnimona waraysigaas ayaa u dambeeyey